fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan kusoo qaadanaa laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaashiina dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda efmka v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada efmka hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiya oo kasoo barakacay deegaanka weydow ee dowladka muqdisho oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan haydaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iidaystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada xagardheera kama marna waraysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda oo ka warbixin doonta briish aab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan saras haddii aan ku bilaabo qoysas ka soo barakacay deegaanka wadow ee daloodka muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka weydow kadibna ay ku qasabtay inay usoo guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xiliyo kala duwan ka soo barakacay dhulka soomaalida cali daa'uud axmed oo ka mid a qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu ka soo guuro dowladka muqdisho islamarkaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka kenya cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa xerooyinka barakacyaasha weydow ee deegaanka garisbaalley ee duleedka muqdisho cali daawud axmed nuur waa wiil soomaaliyeed aan ahay magaalada joor ku dhashtay baahi iyo barakac ayaa noo soo waday maxmar waxaa degnay tabeelaha baahi ayaa haddana ugu soo dhaqaaqnay inaan kusoo aadno kenya baahidaynu usoo usoo rafaadnay oo haddana kenya dhex joogno waxqabasho iyo noola qabtay baahidayna oon dadkayna u sheegano saas un baan rabnaa cali waxaad ka warbixisaa goorta aad timid in deegaanka barakacayaasha ku nool yihiin ee tabeelaha shibraan cali gacal
waxaan imaanay adiga tira macnaha laba sano camal ayaan dhex joognaa labadii sanana ilaayo macnaha nala dhahay waxbaa jiro waxbaa jiro boojo halaa nagu gaaray baahidiina aad bay noogu soo dulweynaatay marka haddaan aan fiirina noloshayna meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay waxaan soo aadnay kolley kenya inaan ku noolaan karno waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacyaasha ku sugan daleedka muqdisho gaar ahaan tabeelaha maasha allah niyow horta muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badana u taallo nolosheedu waa nolol lala qaybsan kara ma ahan dadkii ahaaw hadday baryaan biri maxay ku dhaqaaqi doonaan ku taagan yihiin marka niyow dadka aad bay u liidan yihiin baahidana waa jirta oo fara badan waxa macnaha adiga ayadii wixii waa noo dadaalayaan laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha wax qabasho la-aan meeshay naga qabata inta aad ku sugneed n xeradaas ad barakaca ku ahayd wax gargaar ah iyo taageero maka heli jirteen haydaha samafalka maasha allah horta ilaah baa mahad iskale dadaalku ugu jiraa waxayna siiyaan oyna soo gaarsiiyaan intii nin macna dhexda noogu taagan oo laleeyahay wixii anaga kala bar leh kala baran idinkaa iskale wixii hayada xere kasto nin kasto meesha ah deganta gadoomiyaha ayaa wax kula qaybsanaha ku leeyahay wixii soo dhac kala bar waaye qeybaa leedahay qeybna adaa iskale ayadii markay dadaal sameeyaan ninkastoo lambarkii lacagta ugu soo tuuraan ma aadan samayn kartid in lacagta adiga kalagaa cunto haddaa cuntid waxaa kuu sii taallo haddaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur iska tag meesha ka bixi ka bax intaas dhibaatadaasaa meesha nagu habato waa tahay xeryaha qaxootiga ayaad usoo barakacday adigii qoyskaaga dabcan ma sahlan inaad xeryahan soo gaarto yaa kaa caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid wallaahi awood horta ilaa iskale aniga nin waxaan iska ahay oo iska masaakiin baawarey aha ilaa xamar markaan soo raacay baawartii aan maalahooda barbaryo baawartii lacag la-aan ayaa loogu soo qaaday cuntadeedii caanihii kolley nimanka darwaliinta kolley iskala xariiftamayay meel la yidhaha wadamaka dhex makaa imaadeen kolley hadda niyow baahiyaa soo sheegtay niyow waa alxamdulilah ilaah maad iskale hadda waa sidaa ku imaako wax ku rafaado dhowr bir kusoo socdo hadda waa imaada kenya waa tahay caruur ayaad wadataa waa ilaa imise caruurtaada tan kalese tan iyo markaad halkaan timid wax taageera haydaha samafalka ma ka heshay weli ma aadan samaynin hadda waa caruurteedii waa joogtaa midna waa ka soo tagi midna waa wataa midda kasoo taga waxay ku suganta ilaah baa ku shaqale midda hadda la joogo noloshoodana waa ujeeda oo mataqaana waa shan caruur hadda weli waxaan gargaar oo weli aan u baxnay oo dadkii furnaash la-aan aan na qabatay haddana baahidan waxaan ka sheegayna waa codkaada inaan duubano macnaha mataqaana baahidan aan kula hadgalno intaasaa macnaha u maan haddana meeshaan ku hadda yeela nooshihiin qaabkee xerada u joogtaan wallaahi hadda dad dad soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garabna siyo maanta hadday wax ku siiyaan bir wax ku siiyaan wixii ka dambeeya dadkii bini'aadanka waa dhib badan yahay siba sa waa dadaa marka wax nagu siiyo dadaa dulsaar ku nahay dadaa wixii dadaa ku soo degnay marka imaano dadaa dulsaar ku nahay oo hadda waxaa na siiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido war waxay ku leeyihiin iyo meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego war anigan meel ma naqaanaya si wax nagu geynaa bal meeshii hadda waadila tilmaama hadda lugaa kusoo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraa sii socona hadda markaa tago cunugeyga caana ma hayo sokor besa u qasaya marka dhibaatada iyo aaday noo haysaan iyo inaan wax nagula qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagula dadaashaan rabnaa saar
aad buu u mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa cali daa'uud axmed oo igu warramay gudaha xeryaha dhowaana ka soo barakacay deegaanka weydow ee duleedka muqdisho dhinaca kale abaayo maxamed cismaan oo ka mid ah dadka ka soo barakacay goobaha barakacayaasha ee dowladka muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xeryaha iminkana ay dulsaar ku yihiin qoysas ay qaraabe yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xeryaha qaxootiga abaayo maxamed cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaangeliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari abaayo maxamed cusmaan waxaa ku soo barakacay magaalada muqdisho weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gadoomiyaha kuula qiibsanaa toddobaatan iyo saddex door soddon iyo toddoba door asaa iskale soddon iyo lix door anaa iskale cilmihii ay iga rafaadeen saasoo qaxooti u soo aaday meesha nolol fiican ku socotaa laii dhexay saasoo qaxooti u soo aaday waa tahay xeryaha dhadhaab ayaa dhowaan soo gaarteen tani markaad timaadeen wax dabcan gurmada meesheen waa sidee xaalkii nolosha maya maya maya maya walaal oo ehel ku soo degi ilaa hadda ilmaanana waa iga baahanyihin waa ilaa hadda haasta oo nolol e bedelinana malaha ilaa hadda waayahay waxaad sawirtaa marka qaabka aad u nooshiin maadaama aad tihiin qaxooti aan la qaabilin dad qaxooti kala dulsaar ku ah bal qaabka aad u nooshiin haa ilaa hadda dhibaataana haystaa kaarna mahalin baahidaa weli nuugu dheginta qaxoote ayaga badar u haystan iyo hadda ku kordegannahay ayaamaan toddoba axweynaa ku baranay qaxooto waayahay waa ilaa imisa caruurtaada caruurta afar waaye aabbaha lagu daray shan ana lix ilaa haddana waxa unaga haystana ma leh meelahaas ku warwareegoyna boonana ma haystan kaarna ma haystan waa tahay haatan waxaa hor taagan tahay albaabka una g r ee xeeda dhagaxley maxaad halkaan usoo doontay
noolosh ilaa haddana kaarna ma halna albaabka weynaa hortaaganaa albaabka yuucan yaa hortaagan yahay kaarna ma halin subaxadiyaa imaaday baawraacnana ma haysta hadda lugaa ka imaaday ilmihii waxa uu geenaya male yariiska caana ana siinaya ilaa hadda male dad oo walaalay hadda ku soo qaatay subaxdan baayadiana haysto hadda ka imaani intiina caawiyaana u baahanahaya dadwayahay maxaad codsanaysaan waxaan codsanaynaa dadka walaalaha muslimiinta intii kaarna ku halna nolol fiicanna ku bedelna hay-adaha inti kaarna na sican qaxooti deegaana inaanag sidaa oo kaarkanan halno oo qaxooti fiicanna noqono haa raashinna aan halno guro biyo masqul yaa rabna aad bay umahadsantahay taasina waxay ahayd abaay maxamed cismaan oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay duleedka muqdisho oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa noo soo socda xidmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmedeere oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay mukhtaar suubaan dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala xagardheer waxaad waraysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan carruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin carruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan waxaad kale oo maqli doontaan gabar da'yar naafa ah oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal mukhtaar suubaan dhaqane oo ka mid ah culimmada da'yarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada cagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro carruurta agoonta ah ee ku nool xerada mukhtaar ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada carruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo
labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan midna waxaa dhigataa ilaa iyo siddeetan iyo shan arday midna waxaa dhigataa ilaa iyo boqol arday baa dhigataa fikirka niyahow su-aasha ay weydisaa fikirka siduu ku yimaaday runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaa dee anoo yar oo shan sano jiraan aabahay waayey waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday kheyr allaha siiyo yaa gacanta koleytoo dee nolosheenna iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taalo magaalada kismaayo ilaahay subxaana wa tacaala noo sahlay inaan wax ka baranno waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheenna ku saabsan xarun la yihahdo markasul ansaar liracayat al aytaam magaalada kismaayo ku yaalla ilaahay noo sahlay markaasaan xaggaa wax kusoo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaanan bixinin kadib markii aniga wax soo bartoo shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax bannaanahay kadibna ay yimaadeen caruur dhowra ogoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa waxbana gacanta hadda kuma hayno baan anugu naftirkayga waxaan isku daya inaan bal ugu yaraan wa in kaana midqaala darra aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo nin fikirka saasuu ku dhashay qofkii ugu horreeyey barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yidhaahdo asiyo kheyr allah siyo waxayna ila xiriirisay gabar kale horta intaanan u bandhigin aniga aa bilaabay ilaa labaatan arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin baa xoogaa igu yaro cuslaatay in haddii labaatan arday aad wax barto oo macalimiin kula shaqaynayso oo mushaarka aad rabto oo yaa igu adkaatay gabadhaas baan u bandhigay gabadhaasina waxay usii bandhigtay gabar layidhaha faaduma cabdiqaadir jazaaha allahu kheyr oo wadanka sweden joogto ilaahay ha barakeeyo gabadhaas baa muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyadiiyo asxaabteedaba niyow kadib barnaamijkuu sii weynaaday gabar kale oo iyadan layidhaha nasr som oo wadanka maraykanka joogto kheyr allaha siiyo iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarun ay u madax banaanta keligeed furtay wuu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho maraykan joogaan xaruntan dambe ay aasaaseen oo agoonta ah dadku way qalbi jilicsan yihiin wayna naxariis badan yihiin waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay saasaan u aasaasnay maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiyaa xarumaha aad gacanta ku haysaan niyo horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga caleyh salatu salam waxaa ka sugnata inuu yidhi camal waxaa ugu kheyr badan midka la joogteeyo marka haddii aan dhahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culum badan aan ku furno dadkana way ku adkaanay ilmihiina waxa laga yaba intifaacoodana iska yaraado laakiin waxaan taarget horta annaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda salaada xifdiga qur-aanka tarbiyada inaan ka dhisno waxaan taarget siinay calooshiisa wuxuu gelinay waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkaan barnaa waxaana usii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaarta iyo axaadiista iyo waxaasaan u raacinaa caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay boqol siddeetan iyo shan ah dhammaantood ma agoonbaa mase waxaa ku jirta caruur danyar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aa ku xulateen inaa halku wax ku bartaan niyo horta labada xarumood een, xarunta ixsaan markaas ixsaan laylaytaam ee, caruurta dhigata gebigood waa agoon dhammaantood hal aan aan agoon ahayn kuma jiraan ee, waa agoon dhammaantooda xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyar ah oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan aan ugu talagalnay yaa jira laakiin xarun labada xarun mid boqolka arday mida dhigato dhammaan caruurta waa agoon ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama- ama aqoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyara oo awooddu ay idiin saamixi weyda inaa caawisaan haa way jiraan Een, haddadan aan kula hadlay xalayto gabar baa isoo wacaysay caruur agoon haysto ilaa lix caruur agoon ah annaguna waxaad moodaa fasalada inay naga buuxsameen dadku waa iska danyar waxba ma haystaan bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan waa ku adag tahay runtii Een, marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo oo laakiin weli duruufta annaga inaan sii saa-idina ay weli noo ay noo suuragelin
Ee, waxaad tiri fikir kale wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon maadaama ano yar aabahay uu dhintay in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso agoonta intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad ee, waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi sidee baa dareenkaagu yahay wallaahi horta walaalkay aad baan arrintan ugu faraxsanahay sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu dhowaanayaa waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi ilaahay fadligiisa in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan qur-aan soo baray oo xufaad ah waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaya rag culimo akhyaara inuu ilaahay kasoo saari doono arrintaas yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oon ku faraxsanahay oon ilaahay ugu dhowaanaynay taan rajaynaya dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu ay idiin saamixi weyday ama dhinaca macallimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto ee, maxaa idinka qorshaa Ee, wallaahi horta een, qorshooyin badan baa horta nooga degan Een, waxaana rajeynaya insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayr ah oo kula soo kulmi waxaan rajeynaya inay noo imaadaan dad uun ahlu khayra ay la arki doonaan oo ay ardadaas dadkaasi qaadan doonaan fasalada naftirkooda waxaan rajeynayna inaan fasalo kale kusii dari doono arday cusub sii qaadan doono kolleyto ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suurageli doontana waan rajeynayna insha allah Ee, dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen ka bixin lahaayeen dhaqaale ee dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha ah laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd Ee, wallaahi horta xerooyinka qaxootiyaha dhadhaab gaar ahaan kaamkan xagga dheer aan joogno baahi badan baa ka jirtaa sicir barar badan baa dhacay culays badan baa jira qofka haddii la yidhaahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama uu agoon yahay waa laguu qaaday oo waa lagu mataqaanaa runtii aad baa ugu farxaya qofka hawshaas qabtayna waa camal wanaagsan oo weyn oo ilahay agtiisa horta ugu dhowaanayo dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa ee, nimanyahoodii waa la dhimani xilligaa dhimanayna ma garanaysid waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya haddaad maanta matalan dee hal arday oo qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo ilaahay subxaana wa tacaala nin sheekh oo caalim uu ka dhigo intaasoo ummad wax sii baro sababtiisaa laga yaabaa ilaahay inuu subxaana wa tacaala kuugu dambi dhaafo marka waxaan ku boorin lahaa dadka een, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic mid dadka wax taro mid dadka wax taro inuu noqdo marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta ah ilgooniya lagu eego xoolaha ilaahay ku siina qayb ka mid ah eega lagu sadaqaysto niyow intaa waxaan kuusii dheeraynayaa waxaa rajeynaa hadda bardarseenan ixsaan arday ilaa dhowr iyo toban baa qur-aan ka qalin jebin doontaa rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogoon yihiin annaga aan shalay ayagoo bannaanka jiifa soo wadnay waxbarasho geynay qur-aanka xifdiyeed inaan weliba qaybaha iskuulka intaan sii geyno ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino rajahaasaan ugu jirtaa insha allah kaasi waxa uu ahaa mukhtaar suubaan dhaqane maamulaha xarumaha agoonta ee xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal sitey maxamuud cabdi waa siddeed iyo toban jir naafa ah oo dukaan yar oo ay ku leedahay xagardheer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor waxay dhaqaalaha yaree ka soo gala gu biirisaa nolosha qoyskeeda waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa ah haddana ay caawinayso qoyskeeda
bariis ee baasto sokor iyo nyaanya kaasna ka gade ee maalintii mayinka kooban shan boqol iyo afar boqol afar dollar ayinka kooban ee saddex meel heerka iskaleed labana meel la dhigay ku faraxsan yahay ee heerka la aawiyo waa ku faraxsan yahay koske meel ahaa ka raashinka gaadooyan sidii baaba shakula gaadooyan anaa naafa ah dadkeed anoo meel inta caawiyo waa ku faraxsan yahay heerka intii walbaran gabado iyo karawe si walbarashir ahaan siri saliida falfaliidayta galayta iyo waxay oo kasambaay baaba shakulaada waliba mashakula ninkasa dhiito kaas iyo ka gaadooyna lacagtii bamashakulana gaadooyna todoba kun iyo laba boqol bamashakulada wali ka gaadooyna mininka fiicanta laakiin wali dukaanka laka daro noo fiicanta maasha allah qof kala iga shaqeeyo walaashay way magaashe luulee la dhehee hay-adda l w f iyo lacag siiti saasa meel dukaanka fururey toddobaatan iyo shan kun iyo ku fururey sida aad maqasheen dhegaystayaal sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxaa siisay hay-adda l w f oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga haddaba sitay dhaqaalaha la siiyey waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka sielow ee dalkan kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ahi waxaana tartanka kadib la siiyey lacag dhan toddobaatan iyo shan kun oo shilinka kenya ah oo markaa u dhigantay toddoba boqol oo dollar waatan sitay oo mar kale arrintaa ka hadlaysa l w f iyo unt oowadi iyo isyoola j t saasa tartan tartankasa gali hadii meel ku faraxsan kaarin labaad inteen gali gaariyah naafiyah kaasa laka galaayay tartanka kaarin labaad yaa gali maasha allah meel ku faraxsanaay baskiilka naafa ayaa ku ordaay intar tartan galo isku roo meel isku ordo iyo iska lahaay hiisiyaan leeyahay intaan walba raro hadii meel tartankan sosocdo intii kaarin koowaay intaan galo intaan dhankaala halo walba raro kaasa ka rajeeyoy
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhowaada heesta barnaamijka ee toddobaadka gudahaan dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan ee caweyska halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere taniintaan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa dhammaanteen oo idinkaga tegaya amaana allah